raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo joogtaan suur baadnoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saaca raadiyo darse magaalada muqdisho oo marka laga reebo jimcaha habeenka aad ka maqashaan ujeeda fm sagaashan iyo kow dhibic shan
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xihan tahay war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabuur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibow ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa habeen talaadadiisii bixis arbacaan ay soo gelayso taariikhduna ku beegan tahay labaatanka bisha labiyo tobnaad disembar sanadka laba kun labiyo labaatan qodobada barnaamijka wareega wararka dalsan caawa aad ku maqli doontaan haddii allaha awoodda la u yidhaahdana waxaa ka mid noqonaya taliska ciidanka booliska dowladda federaalka soomaaliya oo caawa degmada waa saldhigga degmada xamarooyn ee gobolka banaadir kusoo bandhigay rag lagu eedeeyey in ay dilal ka geysteen degmooyinka kaaraan iyo sidoo kale degmooyinkan oo ka tirsan gobolka banaadir waxaad maqli doontaan shir jaraa'id oo caawa muqdisho ku qabtay afyeenka booliska ayaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudna waxa uu hambaryo ku aadan xuska sanad guurada toddobaatan iyo sagaalaad ee as-aaska ciidanka booliska u diray saraakiisha iyo ciidamada booliska soomaaliyeed waan idiin soo gudbin doonaa warbixin arrintaas la xiriirta madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliyana waxa uu sheegay inuu ka xun yahay badbaadada koonfur galbeed ee looga dhawaaqay magaalada baydhabo oo xilli u dhammaaday muddaxireedkiisa afartan sano isbeddel cusubna waxaa lagu sameeyey ciidamada etoobiya ee ka mid ah howlgalka admis ee ku sugnaa muddooyinkii lasoo dhaafay degmada dolow ee gobolka gadow wasiirka wasaaradda beeraha waxaana wasiirka wasaaradda beeraha oo maanta golaha aqalka sare hortegaysa markaana sharaxaad ka bixiyey qorshaha wasaaraddiisa ee arrimaha wax soo saarka waa idiin soo gudbin doonaa wasiirka oo arrimo dhowra ka hadlay oo ku aadan beeraha maxkamadda ciidamada maamulka puntland waxa ay xukun ku riday eedesanaan loo xiray in ay ka ganacsanayaan maandooriyaha iyo sidoo kale rag kaloo lagu eedeeyey falal amni darro madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna waxa uu dib ugu laabtay maanta magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaas kadib markii safar maalmo qaatay oo dalka dibadiisa uga maqnaa qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka wareega muddada waduu ka baxayo cabdiwaab ayaa farsameynaya waa mar kale dhegeystayaal wareega wararka dalsan
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuulayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
kale habeen wanaagsanaya nabada kale dhegeystayaal qodobada aad ku maqasheen barnaamijka wareegu faahfaahsanayeen haatan idin soo gudbin doonaa qodobka ugu horeyna waxau noqonayaa ciidanka booliska dowladda soomaaliya ayaa caawa waxa ay saldhiga degmada xamurin ee gobolka banaadir kusoo bandhigeen rag hubeysan oo ay sheegeen in ay doonayeen in falal amni darro ay ka geystaan degmooyinka kaaraan iyo kaxda ee gobolka banaadir afhayeenka booliska soomaaliya sadiiq aadan doodishe oo warbaahinta kula hadlay saldhiga degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay in laamaha ammaanka ay ku guuleysteen inay soo qabtaan laba nin oo uu sheegay in ay doonayeen in falal amni darro ay ka geystaan degmooyinka kaaraan iyo kaxda waxa uu sheegay afhayeenka gobolka in shacabka degmooyinkaas ku dhaqan ay gacan ka siiyeen waa si hadalku dhigay afhayeenka oo hadal- oo hadalkiisa intaa kusii daray in ah, ay dardargelin doonaan howlgallada ka dhanka kooxaha burcadda iyo sidoo kale kooxaha hubeysan ee fararka amni darro ka geysta muqdisho afhayeenka u hadlayna waxau yidhi bismillahi raxmaan raxiim labaatankii disembar laba kun labaiyo labaatan mar kale waxaan joognaa saldhigga booliiska degmada xamarweyne halkaasoon ku soo bandhigi doono natiijooyinkii howlgalkii ayaamahan ka socday magaalada caasimadda ee muqdisho howlgalkaasoo ahaa howlgalka la dagaalanka ama sifaynta khawaarijta hubaysan ee laga sameynayay magaalada muqdisho kii disembar shalay sagaaliyo tobankii disembar laba kun labaiyo labaatan ayaa shacabka degmada kaaraan waxay ku baraarugeen islamarkaana gacanta ku soo dhigeen iyagoo iskaashi iyo gacan fiican ka helaya ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay shacabka degmada kaaraan gacanta ku soo dhigeen ee dhagarqabalayaal kuwaas oo ka tirsan khawaarijta islamarkaana qorsheynayey falal amniga lid ku ah kaas oo ay doonayeen inay ku waxyeeleeyaan dad shacaban waxba galabsanin ciidamada ammaanka oo iyo dadka shacabka ah oo iskaashanaya gacanta ku soo dhigay ee dhagarqabayaashaas halkaasoo hal dhagarqabe isla goobtii lagu dilay dhagarqabo kaleetana gacanta lagu soo dhigay caddaymaha lagu haya dhagarqabayaashaas ayaa kala ah sidaad arkayseen laba qori oo ak ah qori baasuuka ah iyo mootadii bajaajta ay isticmaalayeen dhagarqabayaashu si ay ugu fuliyaan faralidi ku ah amniga iyo iyo iyo nabadgelyada badqabka muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka banaadir iyo nawaaxigiisa inta uu socdo howlgalka la dagaalanka khawaarijta hubaysan ayaa howlgal ciidanka booliiska soomaaliyeed taliska booliiska qaybta guud ee ciidanka booliiska soomaaliyeed sidoo kale uu ka sameeyey degmada dayniile ayaa gacanta lagu soo dhigay dhagarqabo kale oo isna ee, qorsheynayey fala lid ku ah ee shacabka soomaaliyeed islamarkaana ee, ee, ee, dhibaato ku ahaa badqabka muwaadiniinta soomaaliyeed ku dhaqan gobolka banaadir dhagarqabahaas iyo hubkiisii ayaa sidaasi le gacanta lagu soo dhigay dhagarqabahaas marka ciidanka ammaanka iyo shacabku iskaashanaya gacanta ku soo dhigayeen wuxuu watay laba qori oo ak ah uu ugu talagalay inuu dadka ku dhibaateeyo kaasoo ka mid ahaa caddaymihii hadda horteenna yaalay oo halkaa ku arkayseen howlgalkan la dagaalanka khawaarijta iyo burcadda hubaysan wuu sii socon doonaa ilaa iyo inta ciidamada ammaanku ay ka xaqiijiyaan amniga caasimadda muqdisho iyo nawaaxigeeda waxaan halkan rabaa inaan ka gaarsiiyo shacabka soomaaliyeed ee sharafta badan ee ku dhaqan gobolka banaadir iyo nawaaxigiisa wargelin ammaan taas oo qusaysa dhammaan howlgallada ciidamada ammaanku ay sameeyeen waxaa lug ku lahaa ama falalkaas amni darro lug ku lahaa gaadiidka mootada loo yaqaano mootobajaajta taas oo markii gacanta lagu soo dhigay baaris iyo dabagallo dheer oo lagu sameeyey kadib la ogaaday inaysan islahayn milkiilaha markaa gacanta ku haya oo isticmaalayay iyo milkiilaha ku diiwaan gashan sidaas daraaddeed wargelintan ammaan ayaan shacabka soomaaliyeed khaasatan gaar ahaan milkiilayaasha mootobajaajta ku ogeysiinaynaa inay si aada uga taxadaraan milkiilayaasha kala gata mootobajaajta inay ku wareejiyaan nootaayo sifo sharci ah maxaa yeelay ma dhici karto in qof milkiilaah mootobajaaj wata mootadii falal amni darra intay gasho ee qofkii hore u gatayna uusan wareejinin mar walba oo aan falalka noocaasa qabanno waxaan sharciga la tiigsan doonnaa qofka ku diiwaan gashan mootada sidaas daraaddeed dadka waxaan gaarsiinaynaa wargelin ammaan oo ah in dadka mootada iska gada bajaajta iyo wixii la halmaalay iyo gaadiid oo dhan ay sifo sharciga ku kala wareejiyaan nootaayada si dee mas-uuliyadda wixii ka yimaada mas-uuliyaddaas dambi qaadasta uu yeesho milkiilahan dambe uu ku wareega waxaan mar kale rabaa inaan si sh- baaxad la gaarsiiyo shacabka soomaaliyeed gaar ahaan ummadda soomaalida ku dhaqan gobolka banaadir iyo nawaaxigiisa in ay maadaama khawaarijtii ee lagu baacsaday loogana adkaaday furumihii iyo kaymihii dagaalka waxay khawaarijtu ku soo qamaami doontaa ama laga yaabaa inay ku soo qamaamaan dadka shacabkaa sida horeba dhowr jeer hore u dhacday ummadda soomaaliyeed ee sharafta badan waxaan ka codsanaynaa inay si walba u garab taagnaadaan ciidamada ammaanka lana shaqeeyaan waxaad si fudud u soo gaarsiin kartaan inay ku soo wacdaan nambarka oo ah halka ugu fudud ee gargaar qof shacabihii ka heli karo ciidanka booliiska soomaaliyeed ee diyaar weyn ay kala shaqeeyaan fadlan muwaadin haddii aad aragto wax ku qalqalgeliya ama aad u aragto wax qalqal ku ah amniga caasimadda si fudud ula xiriir hay-adaha ammaanka ee kuugu dhow adigoo wici kara nambarka sagaalsagaalhal ama halkaasoo ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo hay-adaha kale ammaankoo diyaarka ula yihiin in garab lagugu siiyo waanu mahad celinaynaa shacabka sharafta badan gaar ahaan dadka reer kaaraan oo shala howlgalkaa ka qayb qaatay gacantana ku soo dhigay dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaanna sidaasoo kaleetaan uga mahad celinaynaa waxay argixisada iyo khawaarijta joogaan xilligoodii gabaabsiga ahaa waxaan ummadda soomaaliyed uga baahannahay in ciidamada ammaanka garab istaagaan si wakhtiga ugu dhaqsiyaha badan howlaha noocaan ay usoo afjarmaan waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah
codkaas waxa uu ahaa afyeenka booliska soomaaliya sadiiq aadan doodishe oo faahfaahin ka bixinayey rag ay sheegeen in ay kusoo qabteen magaalada muqdisho horgal laga sameeyey dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu maanta een, hambaryo ku aadan asaska xuska sanad guurada toddobaatan iyo sagaalaad ee ciidanka booliska soomaaliya uu u diray ciidamada booliska madaxweynaha soomaaliya oo saxaafada soo saaray ayaa waxa uu hambaryo ugu diray eh, dhammaan saraakiisha dableyda iyo sidoo kale een, saraakiil xigeenada booliska soomaaliya madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in dhammaan saraakiisha saraakiil ku-xigeenada arfleyda dableyda iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada iyo qoysaskoodaba uu la qaybsanayo hambaryada munaasabada xuska sanad guurada afartan iyo sagaalaad madaxweynaha xuseen in ciidanka booliska soomaaliyeed ay lafdhabar u yihiin xaqiijinta amniga nabadda iyo xasiloonida shacabka soomaaliyeed isagoona sheegin mar kasta ay naftooda urayaan ciidda iyo calanka soomaaliya dhinaca kale afe- taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal jaar ayaa waxaa isna uu hambaryo u diray ciidamada booliska soomaaliyeed waxaana uu sheegay in intii ciidamada booliska soomaaliyeed ay jireen ay wax badan ay ka qabteen amniga dalka
bismi illaahi raxmaan raxiim maanta oo taariikhdu tahay labaatankii bisha disembar laba kun iyo labaiyo labaatanka oo ah toddobaatan iyo sagaal guuradii aasaaska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo la aasaasay kun iyo sagaal boqol afartan iyo saddexdii waxaan hambalyo iyo bogaadin u marinayaa hawada dhammaan sarreeyayaasha saraakiisha sare saraakiisha hoose kormeerayaasha alifleyda iyo dableyda iyo xaasaskooda anigoo uga hambalyeynaya sanad guurada ay ku soo gaareen toddobaatan iyo sagaalaad iyo halgankii iyo waxqabadkii iyo taariikhdii boliisku lahaa aan uga hambalyeynaya waxaan rabaa oo kale inaan u hambalyeeyo shacabka soomaaliyeed ugana mahad celiyo garab istaagidda uhiilinta la shaqaynta ay ciidanka boliiska soomaaliyeed ay la shaqeeyaan oo ay gacanta siiyaan waxaan shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo isagana hambalyadaasoo kale ugu dirayaa isi- si ay ula wadaagaan farxaddooda iyo iyo muxuu ahaa ciidooda ciidanka boliiska soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa sanadkan sanadkiisa barwaaqo horumar iyo balaare inay ku gaaraan ummadda soomaaliyeed iyo amni ay ku gaaraan sanadkan sanadkiisa ciidan ciideeda meelay joogaanba shacabka soomaaliyeed iyo ciidanka boliiska soomaaliyeed oo gacanta haysta siday haddaba isu haystaan inay sanadkan sanadkiisa ay ku ciidaan farxad iyo barwaaqo iyo bashbash wasalaamu calaykum waraxmat
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo mar inay martidaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaa iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Ah.
maraq digaaga jimbo Ah.
iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaguun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amiira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
agaagdhegeystaa weli barnaamijka wareega qaybihiisii hore ayaan ku guda jirnaa markan war hadda soo dhacay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay sharaxaadii ka bixisay kiisas maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada hadleen aad u badan ka raliyey gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida kaashaanle sare xasan cali nuur shuute oo gordhow warbaahinta la hadlay ayaa sharaxaad iyo tafaasiil dheeraada ka bixiyay kiisas maalmihii dambe baraha bulshada lagu faafiyey oo uu sheegay in si qaldan loo faafiyey waxaana kiisaskaasi ahaayeen kuwo ay xukuno ay maxkamadda ay riday waxaana gudoomiye shuute oo sheegay in kiisaskaas dad ay arrimo kale ama haddana ay ka leeyihiin ay ku faafiyaan baraha bulshada wuxuuna sharaxaad dheer ka bixiyey kiisaskaas
way soo bandhigtaa oo waa la- waa waa- waxaa la yidhahdaa maxkamad furan oo dadku i- imaan karaan cidda danaynaysa iyo cidda maxaa la yidhaahdaa cilmi ahaan u danaynaysa iyo cidda kiis ahaan u danaynaysa ay ka soo qaybgeli karaan ayaa mar kasta aan soo bandhignaa Ee, sidaas darteed inta ba- ba- nuxurka dood kasta oo ka dhacaysa meesha haddii ahaaleed in eedaysanaha loo jeedinayo eedda loo haysto jawaabta uu ka bixinayo nuxurka eedda qayraanka iyo nuxurka maxaa la yidhahdaa xeeryaaliyaha eedaynayo ayaa la sii daayaa say dadka faham guud uga helaan waxa meesha ka socda Ee, saas darteed anaga mar kasto ma sharaxno waxa maxaa la yidhaahdaa ka dhacay maxkamadda maadaama aanba bandhigno oo dadkuna ay u furan yihiin waxa meesha ka dhacay nuxurkoodana aan meediye ahaan u gudbinno Ee, qofka marka f- raba inuu faham guud qaato oo oo- oo ca- caqli wanaagsan ku fiirinayo wuxuu ka heli karaa faham fiican waxa ishkaalaad ka galana cidda ay qusiso markaas weydii karaa balse cidda aanan danaynayn inay faham fiican ka hesho oo rabta in ay maxaa la yidhaahdaa g- aragti kaloo gaara iyo dan gaara ka raadinayso haddee sharaxaad kasto boqol sabab kale haddaad u sheegtane wixii ka dheefaysa male maxaa yeelay ninay meelo caddahay meelu ka madoobaa la yidhahdaa Ee, ayadoo taa jirtaan waxaan rabaa laba arrin oo isbuucan ee, labadii maalin iyo saddexdii maalin la soo dhaafay aad isku daba taalay in aan maxaa la yidhaahdaa ka dhaho erayo ereyada ku habboon inaan ka dhaho maalintii axadda ayay ahayd oo maalintii axadda ayay ahayd anigoo xaafadayda jiifay xilliga aroortii ayaa markaan hurdada ka kacayaa waxaa la ii soo diro nin aad aan saaxiibo u nahay oo siyaasi ah ayaa wuxuu ii soo diray linki linkigaasi wuxuu soo raaciyey eraaha cadaaladaan rabnaa kiiskan dib ha loo fiiriyo ah markii aan fiiriyey linkigaasi wuxuu ka hadlayey nin maxaa la yidhaahdaa sarkaal hore ahaa odayaal dhaqan oo ka qaylinayo xukun lagu riday nin sarkaal hore ahaa oo abkow la dhahaye ninkaasi ayay ka qaylinayaan marka taytalka ciwaanka wuxuu ahaa odayaasha ay ku qaylinayeen ay dhahayaan nuxurkooda wuxuu ahaa xukunka maxkamadda dagaalan ka xignaa macnaha sidaasay ahayd macnaha nin kaloo saaxiibkay ahaa isla linkigaasoo iisoo diray laba saac kadib waxaa haddana la iisoo diray linkiyo kale oo meydiyaha iyo warbaahinta markaasi aad u qabsaday iyagana oo iyagana dad dhahaayo hel wiilkanagii la dilay qofka loo xukumay oo shabaabka ah ma aha keeni aan rabnay in naloo xukumo eh mid kale in naloo xukumo oo aan rabnaa jira kaasaan rabnaa in naloo xukumo nuxurka saasoo ahay macnaha ninka shabaabkaa la xukuma ma rabno shabaab maskiina waaye ninka kale oo nin kale oo maqan oo la sii daayaan rabnaa in naloo xukumo saas waa nuxurkoodu ahay labadaas dhacdo marka aan tanka hore sheego kood ku hormaro ninka hore oo sarkaalka hore ahaa wuxuu ahaa sarkaal hore muddo fog soo shaqeyhaye saraakiil iyo abaanduulayaashii ciidamada qalabka sida la soo shaqeeyey dadku aad weji yaqaanaan balse marka dambe ka baxay oo foorsadii ciidanka laga saaray inuu sarkaal yahana ciidanka uuna ka tirsanayn balse aqoontii hore ay dadku u lahaayeen iyo asagoo markas dareeskii ciidanka isticmaalaya ay dadku u haysteen inuu ninkaasi nin sarkaala yahay weji aqoontiisa darteed waxay u fududaysay inuu eeraboorka iyo meel kasta oo xarun dowladeed ah bacdamaa la weji yaqaano muddo dheer uu shaqay jiray ku galo dharka ciidanka asigoo wato ninkaasi wuxuu sameeyey dharkii asigoo dareeskii ciidanka adeegsanayo ayaa waxaa lagu eedeeyey in uu laba qofood oo shabaab ah geliyey oo hubaysan inuu eeraboorka geliyey saasna ay dhibaata ku dhacday oo dad ku dhinteen ajnabi iyo soomaali isugu jiro arrintaas maxkamaddii aan la keenay waa la dhegaystay maxkamad furan oo dadweynuhu ka soo qaybgeli karaan oo reerka wiilka ninka hadda qaylinaya reerkiisa ay goobjoog ka ahaayeen oo dhegaysteen dacwadiisa u socotay ayaan furnay oon aan dhegaysigeeda furnay waxaa loo jeediyey eedda eeddii wuu ka jawaabay waxaa la hor keenay maxkamadda dadkii joogay markaasi kontaroolka eeraboorka oo yaqaanay inuu oo weliba sheegay maalin ka hor inuu nimankan gudbiyey si usoo tuso meesha ay weerarayaan maalintii labaadne maxaa la yidhaahdaa asigoo nimankan wada gudbiyey meesha saasna uu ku galay kadibna asiga keligiis uu kasoo laabtay cadayhaya waxaa la keenay maxkamadda muuqaal muuqaalkii kaamiradaha qarsoon ay duubeen oo sheegaayo in oo muujinayo in uu asaga la socday markay gelayeen albaabka koowaad markii ay ka degayeen gaarigiisa ayagoo hubaysanoo xabadda bilaabayana kutusaayo muuqaal kutusinaayo markuu ka soo baxayo eeraboorkana asaga muuqaal kutusinayo maxkamadda iyadoo caddeemaha noocaasa fiirinayso qiimaynayso tixgelinayso ayay waxay xukun ku riday ninka odaga ah nimanka odayaasha ah markii uu dhahayo xukunka ninkaasi waxaan ka xigna dagaal arrintooda halkaasuu salka ku haysaa horta kiiska labaad marka markaan ka hadlo ehelada wiilka yar ee geeriyooday waxay ku cabanayaan ay leeyihiin qofka la xukumo ee shabaabka ah ma ahan qofkii aan rabnay in naloo xukumo ee qofkiin rabnay in naloo xukumo waa qof la sii daayey saasay leeyihiin macnaha kiiskaasi waxaa ka bilowdaa sidiisaba niman ciidanka taraafikada ka mid ahaa oo shil gaari oo waddadan ceelasha aadda ku baxay oo soo jiida laba mooto bajaaj oo isku dhacda middii aanan soco karinay soo jiideen middii soco kartana waxaa raacay askari kaleo taraafikada ah markay meel dhexe soo marayaana waxaa istaagtay mootadii la jiidaayey oo gaariga jiidaha looca noo yaqaano ah waday ayaa waxaa ka istaagay hambareegi way istaageen si ay u toosiyaan farsamada u toosiyaan halkaas idoo taagan tahay xabado dhaceen marka xabadahaasi waxaa ku dhaawacmay oo meesha ka dhacay wiil shacab ah oo dhallinyaro ah oo wiil yar ah wiilkii yaraay ehelkiisii ayaa waxay soo dacwo ahaan u yimideen marka maxkamadda iyo xeer aalintii iyagoo dhahaayo dhibkaanaa na gaaray taraafigaa na gaarsiisay xeydhaaliyi arrintaasi xeydhaaliyaa lagu qoray warqadda marka markaasi waxaa warqad hore u soo dirtay c a d da oo dhehayso arrinta taar ama balaaqay soo dirto ay leedahay meeshaasi waxaa ka dhacay askarta taraafikada oo shaqadoodii ku jirto shil cabirid meesha u aaday ayaa xabada ka dhacay me- ee, meesha ay joogeen ayaa waxaa ku- ku dhaawacmay wiil oo wiilka markaa hore dhaawac u ahaa Tara- ee, ee, bu- aa, hoggaanka nabadgelyada waddooyinka asna warqada soo qorou leeyahay annagoo oo shaqadeenna ceelasha biyaha shil ka dhacay aadnay shaqadeenna oo ahayd ceelasha biyaha shil ka dhacay aan aadnay ayaa meel dhexe marka aan soo maraynay annagoo xaalad farsamo u istaagnaa xabada nagula furo shilaan galnay waxaan shilkaasi xabadaas nagu fura khawaarijta arrintaasi xeeraaliyaa loo xil saaray xeeraalihiyaa galay ar- xaajada marka uu xeeraalihii xaajada galay wuxuu ka bilaabay dadkii dacwoonaya oo ehlada la ahaa wiilka dhaawaca ah waxay leeyihiin taraafikada meesha taagneed taraafikada xabada ridaan nagu dhacday waxaa arrintaasi si loo caddeeyo meeshii dad goobjoogayaal ahaa la dhegaystay waxay leeyihiin ciidanka taraafikada oo gaari jiida ji- mooto jiidaya gaarigooda jiidaha ah mooto wadiyo ayaa meesha soo istaagay kadibna xabado badanaa meeshii ka dhacay xabadihii intay dhaceen qof kasta madaxii dhulka dhigatay markay soo kacdane taraafikada lee meesha taagneed saas darteed xabadihii dhacay anaga qof kaloo ridaya ma arkin taraafikada dishin marka Ee, qof qof dil haddana ma naqaana laakiin gaarigaas taraafikada ah ciidanka saarna ayaa dileen okayaa la yidhi xeeraaliyuhu wuxuu u yeedhay saddexdii qofood ee taraafikada ahaa saddexdooda caddeena waa ka qoray waxay kulligood leeyihiin war annaga waana la weeraray annagoo taagan meel oo mootada aan la jiidayay hagaajinayna ayaana la weeraro xabada nagula furay wuxuu kaloo xeeraaliyuhu wax ka qoray labadii darawal oo shacabka ahaayoo mootooyinka isku dhac lahaa waxay leeyihiin annaga oo mootadiioo la jiidaya gaariga istaagay mootadii inta ham- baraag ku dhegay laga fujinayo aa xabado xoog lana qabsadeen oo laba jiha ka nooga yimid xabadahaasi oo labada dhinac nooga soo oo no- nooga soo dhacay ma garanayn qof nagu shubtay Qo- madaxaan dhulka wada dhigan qof anaga nagamid dhaawac ma- dhibaata ma gaarin marka laga reebay mooto bajaajti oo dhib yar uu gaaray oo dhib gaaray oo xabadihii ay- ay gaareen sidaasaan uga soo tagnay leeyihiin waxay intaasi taraafikadu isku difaaceeda ay kusii adkeynaya ay leedahay nimanka eh, khawaarijta ee shabaabka ayaa beejkooda ku soo daabacay inay gaari eh, ta- eh, ciidanka booliisku leeyahay ay weerareen qofna dhibaata ku gaarsiiyeen waxay leeyihiin qofka ay sheegayan inay dhibaatada gaarsiiyeen waa qofkaas muwaadinka oo wiilka yar ah saasay ku doodaan taraafikadii intaas markay arrintu maraysa marke xeeraalihu wuxuu sameeyey labadii qofood oo maxaa la yidhaahdaa oo aanan hubaysnayn oo shilcabirihii iyo darawalkii wuu sii daayey qofkii hubaysnaay oo taraafika ahaayuu xiray oo- oo sii haayay muddo sii haayay xeeraali arrintii oo kiiskii halkaas taagan yahay oo dhinac u bixi la oo arrintu ay taagan tahay ilaahuma hadashidoo ay taagan tahay ayaa waxaa yimid sargaal nabad sugidda ka socdo dembi baara ah oo codsi wato oo ah in ciidanka taraafikada ah in lagu xira da- rabo sa- shabaab ciidanka taraafikada weeraray aan haynaa waxaan rabnaa in ciidanka taraafikada anaga xiriirkeena lagu xidho xeeraalyihiin oo nagala shaqeeyo arrintaas xeeraalihiyaa lagu dilay ciidanka tara- ka hor horta intuu taraafika aadin wuxuu wuxuu la aaday eh, dadkii xirraaya waraysi la aaday markuu soo waraysto nin nimankaasi lasoo qabto asalkooda lagu soo qabtay ayagoo rug ciidan weeraraya ayaa lasoo qabtay nimankaasi rug ciidanay weerareen markii oo holwadaa ku taalo markii ay xabadaha fureen ciidanka nabad sugidoo meesha ka dhawaayay ayaa waxay jidgooyo oo kadiisa dhigeen dhigeen eh, si ay u baaraan mootooyinka ka- dhankaas ka imaanaya xabadaha ka dhaceen si ay u baaraana jidgooyo kadiisa dhigeen J- mootooyinkii la baarayay waxaa soo dhex gashay mootadii oo- oo xabadaha kusoo furtay rugta qo- qof ka mid aha soo degtay xabaduu soo fu- ku furay askarigii waxbaarista waday iyo laba qofood oo shacab oo meesha oo- oo xabadaha ku dhifto oo meesha dhigay askari kaloo meel garaba taagnaay ah asna xabad ku dhiftay ninkii xabadaha ridayay waa la kala cararay xabadihii maadaama la isdhaafsaday nimankan gadaal u carareen kuwana gadaal u carareen ciidankii ammaanka dhan gacankaa la isgalshay in niman dhaawac ah ay fakadeen oo xabadaha ay rideen oo oo shabaab ah nimankii markay fakadeen gaari kalaa ninkii lagu sii qaaday asagoo gaari lagu wado oo yaqshi dhinaceeda asoo kasii baxaya waxaa la qabtay ninkii dhaawac ahaa waa la ogaaday ninkii askariga iyo da- labada qofood oo shacabka xabadaha kusoo dhiftay inuu yahay waxaana eh, eh, hore ciidamadu kuwa foojigan ahayn waxay dheheen halkaa u wada horta na geey wuxuu geeyey guri ay joogaan nin kale oo hore nin kale u dilay oo ta- oo fagax qof ku dilay eh, oo la raadinayay dhaawiciisi uu yaallo dhakhtar loogu talagalay in uu eh, gargaarka degdega u fidiyo iyo uu joogo iyo ilaa iyo sideed ruuxaa lasoo xiray oo mid haweenta nimankii marka ninkii koowaad oo xabadaha niman askariga iyo ku dhiftay maxaa la yidhaahdaa eh, labada qofood oo shacabka ahay waa la weydiiyey waa la wareystay wareysigiisi wuxuu ku sheegay siduu xamar uga shaqaynaya ku sheegay wuxuu sheegay ramadaankii laga soo bilaabay ilaa i marka la qabanayo in uu toban weerar oo arbushaad ah oo maxaa la yidhaahdaa ka geystay magaalada muqdisho iyo daafaheeda asaga iyo kooxdiisu ay geysteen macnaheedu waxaa waaye arbushaadu qofka intuu rugta ciidanka soo istaagaan ama meel ciidan iska taagan yihiin oo- oo sii jeedaan intay soo istaagaan inuu qofka reeshada u qabta qasnada xabadda ku jirta oo ku dhamaya kadibna hor uga carara markii ay xabaddu dhammaataba oo meesha ka carara waa macnaheeda tobankii qof oo sheeka markuu kasoo sheekeynayo sheekadii sagaalaad wuxuu ku sheegay ask- baabuur traffic ah oo jiidaayo gaari moota bajaaj ah oo ye- oo meel taagan waddadan afgooy ceelasha ka imaato inay asaga iyo nin kaloo laba ah ka wato ay xabad ooda uga qaadeen ay ku fureen kadibna loo sheegay qof kamida inuu meesha ku dhintay saasna lo- iyaga loogu sheegay halkaasuu sheegay xeer ilaaliyihii marka waxaa waxaa isku waafaqay doodii trafikada iyo galkii ay hay-adda nabad sugidda keentay iyo dadkii loo soo xiray d- eh, nuxurkiisii ayaa isku waafaqay saas darteed qofkii trafiga ahaa ee u xiriraayay wuu sii daayey isagoo dhaha eedda kala laabtay oo warqaduu soo qoray uu leeyahay eedda waa kala laabtay oo ba- bacdamaa la helay dembiga loo haystay cid kale oo- oo- oo oo kaga caddiha la helay arrintaas markay dhacday dadkii eheladaa noo yimid eheladii waa cabashadoodii no- ii sheegeen waxaa la socday nin jenaraala dal iyo dibaddu ay iga soo waceen muuqaallo oo leeyihiin ninka la sii dayay heshiis laga galay ayaa a- a- ahaynaa ay leeyihiin ay soo direen wayna wayna way ii yimaadeen waa qaabilnay waxaan u sheegnay shaqadiisay ku socoto qofkii ee, wiilkoodana in qofkii marka hore uu asaga naftigiisa xeeraalihii ay soo xirtay oo ay ku eedeynaysay ay dembiga uu ku- ugu caddaan waaye qof kale oo oo- oo shabaab ah oo ninku waana weerar dhahayna la helay saas darteedna maxkamad la saari doono marka maxka- waxaan u qaban karna waxay ahayd inay maxkamaddu yimaadaan waxaan kaloo u sheegnay xeer ilaaliyuhu markuu qofka dacweynayo oo maxkamadduna ay xirayso sababta loo xiraayo waxa waxay ahayd in dembiga la hubiyaa qofkaan dembigan ma galay mise ma gelin in la hubiyo ahayd ee waxba kama gelin laba qabiil oo bannaanka kusoo heshiisay bacdama oo ninkaan leeyahay aniga ma gelin dembiga reeraha heshiiskooda ma quseeyo kiiska ma quseeyo reeraha haddii heshiihayaan iyo haddaysan heshiinaynin midna maxkamadda iyo eh, baaris intay socoto waxba kama gelin baa u sheegnay arrintaasi inaanan wax tixgelina aysan ku lahayn xaajadaani eh, heshiiskan iyo warqadahan la wado eh, muuqaaladan la wado inay heshiiska wax tixgelina maxkamadda siinayna u sheegnay balse ay maxkamadda ay kasoo qayb galaan arrintii maxkamadiyaa la dhegaystay eheladu way kasoo qayb galeen oo hadda qaylinaya dacwadda dhegaysigeeda way kasoo qayb galeen way ogaadeen siday wax u dhacaayeen maxkamadda doodooday dhegaysteen way ogaadeen siday wax u dhacaayeen Ee, maxkamadda markay go-aankii lasoo gabagabeeyey waxaa lasoo bandhigay ee, qofkii qiraalkiisii waxaa lasoo bandhigay ee, meesha waxa ka dhacay waxaa lasoo bandhigay hubkii ay ku dagaalamayeen oo qoryucul culus ka mid yahay aakayaasha aakihii r b g qore ah bom ee, maxaa la yidhaahdaa daawadii lagu daaweynaya qofkan dhaawac ah loogu talagalay inay isku dabibaan waxaasoo dhamaa meesha maxkamadda la keenay waa lasoo bandhigay waa arki kartaan meediyaha way horaan usoo bandhignay dacwad qaadistii iyo wixii ku- wixii ku jiray nuxurkeedii inteeda badneed waa soo bandhignay intaas markay arrintu marayso marke oo go-aankii saas lagu soo gebagabeeyey waxa go-aankiiyaan soo saarnay saasaan go-aanka ninkaani oo xukunka wuxuu ku soo baxay iyadoo la cogsanaayo ee, maxaa la yidhaahdaa qofka ee- eedeysanaha cadeymihii la korkeena maxkamadda iyadoo codsanayso waxaan soo saarnay marka maadaama dacwadii la dhegaystay xukunkaanaan soo saarnay xukunka ay oo warbaahinta lala wadaagay ayaan soo saarnay soo marka waxaan rabaa dadku inay fahmaan laba arrin inay fahmaanaan rabaa kiiskii koowaad oo eh, ninka sarkaalka hore ahaa lagu eedeynayay dadka ehelada ah kiis furan uu ah dadka ehelada ah oo qaylinaayo intooda badan way joogeen waxay arka waxay ogyihiin oo caddaynta maxkamadda laga soo bandhigay ay ku arkayeen muuqaalkiisa oo asigoo gelinaya eeraboorka qofkii da- eh, ragga hubaysnaa iyagoo ka degaayaan ayaa iyagoo xabadaha furaayaan ay arkayeen iyagoo saas u og ayay waxay ay qaylinayaan ay ka cabanayeen oo inay leeyihiin xukunka maxkamadda waa inoo og- waxaan ka xignaa dagaal ay leeyihiin bal suureyse adiga marka qof aanan jirin oo aanan joogin macnaha oo aan wax dembiyaba loo haysan oo caddayn loo haynin in la xukumo oo- oo qof kale lagu bedelin la yidhahdo bal suureyse wax ka imaan kara see suuragal ku noqon kartaa ma suuragal ma noqon karta waay arrinta labaad oo inay aada loo fahmay ay tahay waxaa waaye dadka ehelada ah oo ku doodayo qofkaan rabna lama xukumin kan kalaa la xukumay qofka ay rabaan in la xukumay iyo kan loo xukumay horta waa isku reer waa isku deegaan waa isku degmo markii ree- qabiilka iyo reerka loo kaco waayo aniga naftigeyga hadda oo oo maxkamadda qaadaya markii reer loo kaco waxaan isku basal naqanaynaa oo isku dhinac isku fi isku hal dhinac iskula fiiqmaynaa wiilka marxuumka ahaa ee dhintay waxaan arkaya mar badan iyadoo laga sheekeyn la la dhahayo qofka la xukumay waa reer aan reerkiisa ahayn lagu tilmaamayo ku ixtiraam horta reerkiise ee wax kala eed kala sameeya qofka reerkiise iyo nasabiyadiisa ku ixtiraama oo siduu u yahay u qaata ayaa ayaan leenahay Ee, qofka markii annaga wax lagu qasbaya ma leh in aan maxaa la yidhaahdaa k- qof dembi galay in aan ta ka qaadno qof kale aan saarna kaas waxaa saaray caddeen kanna waxaa ka qa- ka qaaday caddeen la'aantaa ka qaaday macnaha caddeyntii markii hadday isbedeli karto la heli karo caddeyn kale kana la saaraa kana laga qaadahay naqanaya waa maxkamad naga duwan in loo dacwoodaa markaas laakiin Ee, intaas markay marayso waxaan rabnaa maanta maanta soomaaliya waxay taagan tahay markii laga bixi lahaa cadaalad iyo sharciga sarreeyo iyo cadaaladaan rabnaa oo afka baarkiisa ah markii laga bixi lahaa ma- ay taagan tahay maanta waxay taagan tahay markii sharciga la dabaqi lahaa qof la xiray oo la dacweeyey oo la eedeeyey iyo sharciga dhexdooda marka iyo sharciga dhexdiisa marka laga bixi lahay ayay taagan tahay waa lagu dhex jiraa qofka xiran iyo sharciga dhexdiisa hadda lagu dhex jiraa wa- saasna sax maha waxaa la rabaa qofka sharciga inuu eedeeyo oo lagu eedeeyo sharci sharcina lagu difaaca la rabaa marka la difaacayo waxaa ku dhex jira marka oday dhaqameedaa ku dhex jiro waxaa kaloo ku dhex jiro siyaasiyaa ku dhex jiro siyaasiyiinta qaaraa ku dhex jiraan oo siyaasiyiinta kulli hataa ma dhahayno oday dhaqameedka marka la aado oday dhaqameedka waa mahadsan yihiin dalkan oo qabaa'il u kala xiran oo la hubaysan yahay oo la isdilaayo ayay wax badan soo dhaafiyeen ay ka samadooneen ay wax badan wanaagsan oo badan ay kasoo talsheen hadda dawlaa timid waddadii ahayd wada dhaqameedka inuu xalliyo waxa waa laga gudbay waddadaasi waxay noqotay waddo hore ka xiran oo aan ceelna geenin waddo madhalaysahay noqotay in qof qof dilay oo gacan ku dhiigla ah laga ergeeyo la yidhaahdo cidda uu ka dilay inta loo tago loo dhaa hadda ka hor idinkaba wax naga disheen ee kan hadda aan idinka dilna kii aan naga disheen u qaata haddow dhan midkaa naga dili doontaan kan hadda wax dilo u qaata in saas la yidhaahdo waddadaas waddo madhaleysa oo xiran oo aan ceel la geenin noqotay naga dhaafa naga daaya arrinta siyaasiga marka siyaasaddu waxaa loogu talagalay inay danguud ka shaqayso siyaasiga aan danguud ka shaqaynaynin mushkiladdu qayb ka yahay horumarkuu kud ku yahay hasha waxaa la yidhaahdaa hasha kudna waa dilay waxna waa u heliyeenaa la yidhahdaa soomaaliya mushkilaadka iyo dhibaatooyinka ka jiro ee, waa badan yihiin ama argagixiso dheh ama gacan shisheeye dheh ama waxaas dheh ama is- waxa- wax kastoo la dhaho markii boqoley loo sameeyo siyaasiga aan danta guud ka shaqeeyhaynin dhibaatada uu soomaaliya ku haayo oo hashii maandeeq oo- oo- oo- ku luntay ayaa ka badan dhammaan waxa kale ayaa ka badan saas darteed waxaan rabnaa siyaasiyiintu inay wadda ay qaadaan wadda aan tii hore ahayn waddadii hore haddii aan marno oo waddadii hore aan ku soconno natiijada hore aan helaynaa waanana natiijadaas waana bixi weysay waanana anfici weysay waddada waa inaan bedelnaa sida natiijada horetu ka duwan oo ka wanaagsan aan u helno saasaan leenaha siyaasiyiinta Ee, arrinta marka cadaaladda ar- annaga marka maxkamad ahaan maxkamadda annaga marka aan leenahay waxaan ka wadnaa garsoorka soomaaliya dadka ka shaqeeya gaar ahaan garsoorka annaga aan ka shaqeeyno dadka ka- saraakiisha ka shaqeyso iyo howlwadeennada ka shaqeeyo annagu og in soomaaliya cadaaladeeda laga shaqeeyo inay la macno tahay in dab dhuxul ah gacanta aad ku qabsatay inay la macno tahay ayaan doorannay oo aan u bareernay shaqadan inaan qabanno waxaan u caddaynaa dadka soomaaliyeed inaan wadi doonno waxaan ku faraxsannaha oon ku faanaa meesha aan maanta soo gaarsiinay shaqada aan dad- shacabka soomaaliyeed hortiisa uga faanaa anigoo weliba ku dhiiran Ee, waxaana weli sii sheegaa inay arrintu weli dhiman tahay derbi weyn oo dulmiga u dhisnaay ayaan dhagax ku dhufannay dhagaxaasi ma jibin derbigiiyo wuu garaafeeyo wuu dhaawacay in dha- derbiga dulmiga ahay la dayac tiro iyo in eh, maxaa la yidhahdaa la wada dumiyo bulshada soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeed ka falantaa soomaaliya ha noolaato cadaaladdu ha sarrayso xaqiiqduna xaqiiq ha aato aadaa u mahadsan
dee ama taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays sax adeega dhamays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'idaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon macaamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
salaamaad kulla aafaad aqoonta saa'idow tiknolojikaa sare gaaray sawir baa lagu daalay kalarkaas sax ahayn fartu saan ma ahayn saakay weeba idlaatay khayr baad sheegaysaa saddex bilood iyo dheeraad hal tabeelaa la saxriiray sori sori sori sori bello sori sawir iyo tabeele subar sayd baa sahasho oo fududaysay boor yar iyo weyn sayska doontid u sheego subar sayd design sumad iyo astaan sawir iyo midabayntii subar sayn design waa mid taqaan subar sayd design waxay awoodaa inay farta kugu qorto qalimaanta koofiyadaha koobabka ama galaasyada funaanadaha kalandarka istikarada oo dhowr nooc ah sidoo kale baalfanayd bugaagta iyo nooc walba oo qoraal ah subar sayn design ugu kaalay subar sayn design sidoo kale waxaad ka helaysaa boorarka waaweyn ee wadooyinka farasmagaalka ee isha bilicda magaalada muqdisho sida raniboodyada cariboorada dekadaha hoteelada iyo xeebta quruxda badan ee blue indian ocean waa shaqaale ku sifoobay soo dhoweyn iyo raaligelin intaba subar sandesan waxay xarunteeda ku taallaa wadada makaal mukarama kasoo horjeedka gurigii hore ee shaqaalaha haddaba wixii intaa dheer maantaba ka wac telefoonada kale ah ebirli xal toddobo labaatan tobaniyo labo tobaniyo labo siddeetan iyo shan tobaniyo labo konton iyo shan ama ebirli xal sagaal toddobo eberli eber shan ama eberli xal sagaal toddobaatan eber eber toban iyo shan ama booqo websaytooda ah www supersan som s o
qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka wareega ayaan isla soo gaarnay markan haddii aynu eegno madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa waxa uu sheegay in kooxda badbaado qaran badbaado koonfur galbeed ee loogu dhawaaqay magaalada baydhabo uu ka xun yahay islamarkaana aysan ka shaqayn karin xilligan magaalada baydhabo wuxuuna sheegay in ay arrimahaas ama kooxda la magac baxday badbaado koonfur galbeed looga baahan yahay in ay tagaan deegaanada looga baahan yahay in ay xoreeyaan ee maamulkaas ka tirsan madaxweyne cabdicasiis laftagreen ayaa waxa uu sheegay sidoo kale in muduxiriidkiisa ee dhammaaday ee muddada halka sanaah ee loo kordhiyey ay go-aankaas gaareen baarlamaanka maamulka koonfur galbeed islamarkaana iyagoo kaliya ay ka laaban karaan waxaan isu gudbinaa dhegeystayaal khudbad madaxweynaha koonfur galbeed uu ka jeediyey magaalada baydhabo marka hore amniga ayuu kaga hadlayaa kadibna arrimo kale oo dhowr ah oo ay qayb ka tahay arrinta badbaadada koonfur galbeed iyo sidoo kale mudugur orsigiisa ayuu ka hadlayaa
arrimaha eh, amniga eh, sidaa la socotaan dalka muddo lix iyo toban sano ah waxaa ragaadiyey argagixiso caalami ah oo la yidhaaho shabaab oo marxalado badan soo marsiisa dadka go-doon gelisay argagax gelisay dil gelisay foolxumo badan oo qalniin leh ku samaysay guryahooda ugu tagtay heer ilaa la gaaro in qof kasta oo mas-uul ah uu gurigiisa bari waayo annagoo meesha ka ambaqaadayno eh, tiirarka afarta ah oo prioritiga ahna oy kow ka tahay amniga yaa waxaan samaynay dadaallo iyo isku dayo tiro badan oo ay qayb ka tahay inaan diyaarinno ciidamada qalabka sida tababaro qalabayn diyaarin howlgelin iyo siday ugu diyaargaroobi lahaayeen la dagaalanka argagixisada afartaas sano oo aan shaqada wadnay waxyaalo badanna waa noo suurtagaleen oo inta hadda aan sheegayo ay ka mid tahay uu amnigana qayb muhiima ka ahaa oo saddexda gobolba ka howlgalay inta kalena waxaan rajaynaynaa annaga oo tix raacayno dardarta iyo baaqa amni iyo la dagaalanka argagixisada ee ku saabsan baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu ku baaqay oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ahna ay eh, ay ku taageereen shacabka soomaaliyeedna ay ku garab istaageen oo loo istaagay annagoo ka ambaqaadayno inaan meeshii aan ka wadnay aan ka laba jibaarno aan horey u soconno dadaalada hadda aan wadnana aan horey usii wadno dhisidda iyo tayeynta iyo tababarada ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka koonfur galbeed ee daraawiishtana la sii wado lana diyaariyo loona diyaargaroobo diyaargarow waxlama hadleeyo waa wax ku sugaaya mar walbaba adowga hadda aan rabno inaan la tacaamulno oo noo joogo marka diyaargarowga iyo garab istaagga iyo howlwabadhigista iyo shaqada ugu horeysa oon qabanayna inay noqoto la dagaalanka argagixisada annaga oo kaashanayna ciidamada qalabka sida iyo shacabka annaga odayaashaadan dhaqanka bulshada reer koonfur galbeedeeda ay garab taagan yihiin yaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaaho arrimaha amniga inta nooga suurta gashay inta dhimanbu inaan sidaas u dhammaystirno wixii dardaaran iyo amniga iyo la dagaalanka argixisada ku saabsanna waa usoo noqon doonaa arrimaha dhaqaalaha iyo wixii ka qabsoomay iyo miisaaniyaddii iyo horumarada laga gaaray iyo maanta marxaladda la maraayo ishaa macallin ah dokumentariga lagu qoray waxaana rajaynaynaa tilaabo kastoo la qaado inay kasii fiicnaan doonto kobaca dhaqaale ee koreyna sanadkan hadda aan joognona waa boqolkii afartan iyo labo yuu ahaa kobaca waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yidhaaho markii loo fiiriyo isteydyada waxaan nahay isteydka labaad ee kobaca dhaqaalaha iyo iyo bajetka miisaaniyadda ee isteydyada ugu badan waa wax ilaahay lagu mahadiyo waxaanu maraya meel fiican waxaan rajaynaynaa inuu meesha kasii sixin doono insha allahu horumarinta bulshada iyo kaadayaasha bulshada iyo adeegyada bulshada layidhaahaa waa caafimaadka waxbarashada iyo biyaha iyo inta adeegyada bulshada oo dhan waxyaalihii nooga suurtoobay iyo inta degmo oo ay ka qabanay oo degmooyinka xogta oo dhan oo ay ka mid yihiin isbitaalada oo ay ka mid yihiin xarumaha waxbarashada imsicyada hooyada iyo dhallaanka xarunteeda intaba waa intii inta ku qornayd gurmadka bini-aadanimada wixii ugu badnaa oo sanadka hadda ugu dambeeyey aan xooga saarnay bay ahayd ayadoo xaalad adag oo abaar dalka uu galay waxaa ilaahay nagu guuleeyey sidaa arkayseen hal milyan iyo afar boqol oo kun oo qof in la gaarsiiyo deeq iyo wixii ay u baahnaayeen ay helaan sidaasoo kale arrimaha caafimaadka waxaan dhammaystirnay ma dhammaanayso laakiin waxaan dhammaystirnay isbitaaladii waxaa ugu dambeeyey oo sanadkan aan furnay laba isbitaal oo waaweyn oo xudur iyo baraawe oo ahaa labadii hadda ugu dambeysay oo isbitaal la dhex dhigay sidaasoo kale toddoba xarumood oo dhallaanka iyo xarumihii m c h hooyada iyo dhallaanka ahayd waxbarashada boqol iyo lixdan iyo hal milyan iyo lix boqol iyo toddobaatan iyo saddex boqol iyo labaatan iyo toddoba arday yuu ahaa sanadkii ugu dambeeyey imtixaanka ardayda gashay boqolkiiba labaiyo toban yaa yuu kor usii kacay waxbarashada stateka mashaariicda tirada badan ee noo suurtagalay waa mashaariicdii inta a ku aragteen hadda inkuma celinayay dibna uguma noqonayno intaa lainkugu soo bandhigay noocyadooda kala duwan ballanqaadyada hadda aan u joogno runtii mas-uuliyiintan inta joogta waxaan rabaa inaan u sheego wixii ku saabsan mandate-ka iyo sagaaliyo tobanka setembar ma rabo inaan wakti geliyo mana rabo inaan ka sheekeeyo mas-uuliyaddaas ayada ah waxaa iska leh baarlamaanka koonfur galbeed maalinta berita baarlamaanka koonfur galbeed wuxuu ka qabaan ka qabaa hay-addii sharci dejinta waaye shalay ayadaa go-aankan gaartay brocessay u soo martay mooshin baa la keenay sharciyadaa taallo nadaamaa noo jiro dowlad baa jirto xeer iyo nidaam annaga aan samaysanay baa yaallo nin iyo qof xanaaqsan ama siyaasad u xanaaqsan ama dareen kale qabo sharciyadaannada iyo nidaamka iyo dowladnimada midna waxba kama bedelay marka waqti dheer inaan geliyay ma rabi shalay brocesskiina maray yay u baahan tahay maantana in la maro haddii la rabo in la iska daayo waxaan ka qabana male shalayna aniga ma codsanin xildhibaanadaa keenay maantana hadday keenaan raalligaan ka ah sida dastuurka ku qoran tahay la marana waaba kasii fiican tahay xeerka iyo sharciga markii la keenayo oo baarlamaanka uu keenayo sagaashan iyo shanta xildhibaan waxaa keento soddon iyo saddex qof yaa mooshinkii soo gudbisay waana la ansixiyey maanta waxay u baahan tahay soddon iyo saddex qof inay mooshin ka keento qaraarkii inay jebiyaan baarlamaanka uu aqbalo lixdan iyo lix qofna ay tiraaha waajibinay xeerkii maalinta la jebiyey maalinta ku xigta go-aanka baarlamaanka askare haddii ay noqon weysana dee cid kaloo samayn karto ma jirto waxyaalaha caadada noo ah oo aan aad uga xumahay oo dee naloo soo minguuriyey oo aan ognahay dadkii suubiyey inay noo soo minguuriyaan dhaqankii labadii sane doorashadii dowladda federaalka aan ku jirnay ee dadkii oppositionka ahaa ee noocyada kala duwan lahaa dad ka mid ah inay maanta mar labaad magacyadii meesha laga bixiyey dibna loogu soo celiyey annaga naloo soo celiyey oo weliba lagu faanoo layidhaaha annagaa bixinay waana ku faa'iidnay haddana aan koonfur galbeed geyno si aan ugu faa'iidno aadan laga xumaa badbaado koonfur galbeed wax la yidhaah ma jiraan badbaadada koonfur galbeed ninka rabo koonfur galbeed shabaab baa haystee ha ka badbaadiyo furunta yuusan ka soo bixiyo reedhaba imaanaya a d bska iyo maatadan intii joogta hal milyan iyo laba boqol oo kun oo qofaa baydhaba joogteen ayagaa badbaado u baahane shabaabay la rabaan in laga badbaadiyee shabaab inta ka soo carartay qoriga hala soo dhax fariisanayee war bannaanka u baxo shabaab ka badbaadi haddaa xil rabtid tuulada ugu horraysa markaa qabatid noo soo noqo waxaan xinhaynaa dhan ayaan kuu dhiibaynaaye haddaan in ragarta ma maantay yaa wixii aan hadda sheegayay oo dee broceskii dowladnimada iyo doorashadiina soo galay lagu daaliyey oo dheereeyey oo nacaybkaad aragtay abuuray oo dee wakhtigii loogu talagalay hata aanan dhicin hal sano iyo shan bilood zaa'ida inay ku darsanto doorashada waxyaalaha sababay wey ninkii ka midka ahaa yaa ku faanaya oo wuxuu leeyahay shalay anaakeena waa lagu faa'iiday maxaa laga faa'iiday doorashada dib bay u dhacday toban magac baa la bixiyey mid musharaxaan nahay badbaadaan nahay nasiibaan nahay faynali doorashaa dhacday ayadoo la daalay dee maxaa soo kordhay hal sanay shans biloodna wakhtigii baa kusii darsamay wixii ayaga ahaa magacyada ayaga ahaa in intana loo soo raro intana loo keeno meeshaan magxaas kama shaqaynayaan dadkan ayagaa dhibaataysan ayagaa xabsi ku jiro ayagaa go-doon ah maanta badbaadada ay u baahan yihiin iyo midowga ay u baahan yihiin waa la dagaalanka shabaabka iyo in argagixisadan gacan la iska siiyo garbaha la isqabsado ninkii damiir leh ninkii damiir leh oo wax garanayo maanta inuu toddoba boqol iyo konton kun oo qof oo qoys oo inta joogto oo tuulada ugu dhowkan ka soo baxay oo toban kilomitir tahay uu intuu qori la soo dhex fariisto guriga uu kusoo dhex dhuunto uu soo galo sarkaal hebel baa nahay kanaan nahay uu yidhaah ceeb alayg shalayna addayno way ka soo tagtay ceeb alayg soomaalina maanta meesha ay marayso wixii ay haysatayna inay haysato wixii kalena ay hore u socdo sababta keenaysana tii hadda aan idiin sheegayo waa dalkan wuxuu u baahan yahay shabaab in laga badbaadiyo ninkii intaas wax ka badan wato sharciyadda
codkaas waxaa ugu dambeeyey barnaamijkii wareegga wararka caawa dalsan aad ka dhageysanayseen waxaan idinkaga raadigelinaynaa qodobo dhowra barnaamijka ku sheegnay oo wakhtiga aynu saamixin dhegeystayaal guudahaan caawa inta ay kusoo gabageyna barnaamijka wareegga cabdoob ayaa farsameynay nabadgelyo